تحايا بالخير wajibkii rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr
bismillaahi raxmaan iraxiim afur wanaagsan rabadan wanaagsan waa tobanka abriil sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegeysataane kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeeshay ka qayb qaadashadiisa ama dhakuhayntiisa kasokow weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliyay abaalmaclin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeen tiriska rabadaan waa labaatan abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari karaa keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabbaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
muuminiintahay bilkhayr wajibkii rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin weydiimaha ayaan markan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysta walba mar ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cilad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxa ay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso jaaniska jaanis kale inta barnaamijka uu hawada ka baxayo waxaad kasoo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex aan soo dhaweeya cabdicasiis si weydiinta koowaad uu noogu sii wado waayahay axmedow waan ku dhowahay barnaamijka kasmaal oo aan odhan karno waxa uu inoo soconayaa habeenkii sagaaliyo tobanaad oo ay soo gelayso habeenkii labaatanaad marka waa in muddo ayaan soo wadnaa barnaamijkan haddaba barnaamijkan waxaa markaasi aan uga mahad celinaynaa inay taabagelinayso jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka abaalmarinada kala duwan ee aad arkaysaanna jaamacadda muqdisho ayaa markaasi bixinaysa haddaba su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka kasmaal caawa aynu ku daahfuri doonno waa su-aal suugaan ah dhagaystay dhagaha u fur oo ka jawaab su-aasha yaa curiyey heesta tiraahda umalay jacayl marna jaar ma noqoteen jid ma wada lugayseen mala cuntay jidiin weli jihaad ma isku aragteen haddii mar kale aan ku celiyo yaa curiyey heestan soo socota umalay jacayl marna jaar ma noqoteen jid ma wada lugayseen mala cuntay jidiin weli jihaad ma isku aragteen haddii mar kale aan ku celiyo yaa curiyey heesta tiraahda umalay jacayl marna jaar ma noqoteen jid ma wada lugayseen mala cuntay jidiin weli jihaad ma isku aragteen jawaabta saxdaa waxaan rajaynayaa inaad ka bixin doontaan bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma
qadadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahan khadka ayuu ka baxay waan ka gudbaynaa waxaanu sii gudbaynaa dhegeystayaasha kale aan soo dhaweeya khadkan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahan sidoo kale waxaad muddahaysnaa inuu khadka ka baxay dhegeysta haddii aad u aragtay inaadan weydiinta ka warcelin karin dhegeystayaasha kale fursadda u sii intaad khadka ka mashquulin lahayd halo asalaamu calaykum habeen wanaagsan waa tahay waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa nuurudiin cabdulaahi degmada derkille nuurudiin cabdulaahi ibraahim haddaan isku da waa tahay horay u guda gal codkaaga waxaad moodaa inuu gogo-ayo a jawaabta haddaan isku da waxay noqonaysaa axmed gacayd
nuurudiin cabdulaahi ibraahim oo ah dhagaystihii ugu horreeyey ee ka warceliya su-aashii koowaad ee suugaanta ahayd jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab qaldan waxaan ku sii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeyo dhegeystahan halo asalaamu calaykum halaaw soo dhow oo tahay dhegaystahan waxaad moodaa qadkiinu ka baxay waan kasii gudbaynaa qadadka kale iyo dhegaystahan haddii dhankiisa aan soo dhoway halow asalamu calaykum waa tahay dhegeystahan sidoo kale ismu maqallo waa aan kasii soconaynaa waxay noo taalla weydiinta koowaad ee barnaamijka taas oon doonayna inaan u helno jawaab celin saxan soo dhow أحمد حسن axmed xasan noos dhamaystir أحمد حسن أحمد axmed miyaa magacu حلوي axmed xasan axmed waa tahay dharkiinle ayaad ku sugan tahay waa tahay usii gudagal warcelinta سلوان هدي هذا حسن waayahay axmed xasan axmed jawaabtii saxda ahayd ayuu haleelay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
في الخير وجهك ربي ونبراي بشارنا النبي ويدي برواقدي wuu mahadsan yahay axmed xasan axmed oo dharkinley naga soo wacay waxaa u suura gashay weydiintii koowaad inuu ka warceliyo sida uu ku sheegay ayaa saxa ah cabdi aadan xayd cabdi qays dhegeystihii hore ee ku sheegay axmed gacayte waxay noqonaysaa axmed gacayte waa fanaanka ku luuqeeya uun miraha ma laha weydiinta xigta waayahay axmedow weydiinta xigta waa weydiin markaasi diini ah waxaan filayaa in laga warcelin doono waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg nebi ismaaciil calayhi salaam magaca hooyadii haddii mar kale aan ku celiyo sheeg nebi ismaaciil calayhi salaam magaca hooyadii haddii marka ugu dambayda aan ku celiyo sheeg nebi ismaaciil calayhi salaam magaca hooyadii
وجهك ربي ونبراي بشارنا النبي ويدي برواقدي مؤمنين تاي بالخير
qadadkii dhegeystahan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacuu buuxa noogu bilow بلد أحمد الهادي كمان بعد رابعها مع الله تبارك السلام هذا اللي يحبيه أنا كنت habeen la mid ah وعثمان أحمد بن مدري قالك منادر waa tahay soo dhow waxaad usii guda gashaa warcelinta إن شاء الله سأسوي جواب إن شاء الله إن شاء الله يسمع له يجي سعيد لقنا يساعد جرى waayahay cusmaan axmed oo naga soo wacay waa beri jawaabta saxda ah ayuu bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أطحنا تهايا بالخير
barnaamijka kasmaal ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha himilo ayaadna nagala socotaan su-aasha saddexaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa sida tan soo socota dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg nebigii soo barbaariyey ama soo koriyey maryama bintu cumraan haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg nebigii soo barbaariyey ama soo koriyey maryama bintu cimraan marka ugu dambayda dhegaysta sheeg nebigii soo koriyey ama soo barbaariyey maryama bintu cimraan jawaabta saxda ah ayaan idinka doonaynaa
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أطحنا تهايا بالخير
waa tahay waxaan usii gudbaynaa qadadka iyo dhegeystahan halo waa tahay soo dhow shanqar badan ayaad ku jirtaa gees uga bax magac noogu bilow wadada magiciis waa jiska cabdulaahi oo jooga dadkina cabdifataax cabdulaahi oo dharkeenley ku sugan fiican waa tahay usii gudagal haddii aan isku dayo waa libas keli ku celi libas keli cabdulaahi ee cabdifataax cabdulaahi ibraahim oo naga soo wacay dharkenley jawaabta saxda ah ayuu bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
برواقدي مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أطحنا تهايا بالخير وجهك ربي ونبراي بشارنا النبي ويدي
waayahay su-aasha afraad ee barnaamijka ayaynu u gudbi doonnaa su-aashii saddexaad waa laga warceliyey dhegaysta su-aashan dhagaha fursheeg magaca qoraalka ay isticmaalaan dadka aragga la adigoo raacinaya magaca ninkii hindisay iyo dalka uu dhashay su-aashan waa su-aal culus waa su-aal u baahan ka fiirsasho waa su-aal u baahan deganaan waa su-aal u baahan in aada looga taxadaro su-aashan dhagaystay dhagaha u fur aadna u fahan waa saddex waxyaabood ayaad ka jawaabi doontaa marka hore sheeg magaca qoraalka ay isticmaalaan dadka araggala adiga oo raacinaya magaca ninkii hindisay marka saddexaadna dalka uu dhashay ninkaasi waa inaad sheegto haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg magaca qoraalka ay isticmaalaan dadka araggala adiga oo raacinaya magaca ninkii hindisay iyo dalka uu dhashay jawaabta ayaan idinka doonaynaa una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
qadadkii dhegeystaan hallo asalaamu calaykum waataa dhegeystaan qadka iyo waxay waan kasii gudbaynaa qadad kale iyo dhegeystaan haddii aan soo dhoweeyo waxay noo taallaa weydiinta afraad ee barnaamijka waxaan doonaynaa inaan u helno warcelin saxan hallo asalaamu calaykum soo dhowow magacna u bilow cabdiweli maxamed oo jooga degmada kaxa cabdiweli maxamed oo kaxda ku sugan sidee lagu yahay ma lagu fiican yahay maasala waxaad usii guda gashaa warcelinta oo saddex warcelin oo isa saaran ah haddii aan isku dayo waa farta horta waa brail mhm
ninka farna waa louis brail mhm waxa uu noo dhashay dalka- dalka jarmalka waa farta waa bareel ninka waa louis bareel dalkana jarmalka jarmalka waayahay een ah, cabdiweli oo kaxda naga soo wacay isku day fiican ayuu sameeyey balse jawaabta ma uusan haleelin waxaan usii gudbaynaa qadadka kale waxay noo taalla weydiinta afraad waxaan doonaynaa inaan u helno warcelin saxan qadkan hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhowow magac nagu bilow magacayga waa iqra maxamed ursan oo niyo soo wacata degmada hodan ee gobolka banaadir hodan iyo sida lagu yahay waa waa isku daya waa tahay usii gudagal farta bareelka mhm ninka luus luus bareela mhm wadanka u dhashay faransiiska waayahay iqra maxamed warsame oo degmada hodan naga soo wacday jawaabtii saxda ahayd ee su-aashii adkayd ayay halaysay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkayd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
su-aasha shanaad ee barnaamijka kasmaal ayaynu u gudbi doonaa dhegaysta dhagaha u fur oo isku day inaad ka warceliso su-aashan waxay u dhacaysaa sida tan soo socota sheeg dalalka wadaaga harada victoria haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg dalalka wadaaga harada victoria marka ugu dambayda haddii aan ku celiyo dhegaysta sheeg dalalka wadaaga harada victoria lagaama doonayo inaad tiro sheegto ee waxaa la doonayaa inaad raaciso magacyada dalalkaasi haddii aad hal ka mida oo keliya aad sheegto waxay la dhigan tahay inaadan waxba ka jawaabin waxaa lagaa doonayaa inaad dhammaantood wada sheegto adiga oo raacinaya magacyadooda
balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
qadadkay dhegaystaan hallo asalaamu calaykum
Alaa, assalaamu calaykum.
soo dhow Waa suu- waa dhawaan.
magaca noogu bilow
Cilmi cumar, cilmi degmada waa beri.
waa tahay soo dhow ayaan ku leenahay waxay noo taallaa weydiin warcelin aan doonayno warcelinteeda sii gudagal
Kenya, mhm
Uganda, mhm
Tanzania.
waayahay cilmi cumar cilmi oo waa beri barnaamijka ka soo wacay een waa jawaab sax ah jawaabtu uu bixiyey oo waxay kala yihiin kenya uganda iyo tanzania
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una waayahay su-aasha lixaad ee barnaamijka ayaynu u gudbi doonaa dhegaysta sheeg shimbirta ugu weyn shimbiraha iyo inta fiid ee uu labkeedu gaaro dhegaysta sheeg shimbirta ugu weyn shimbiraha iyo inta fiid ee uu labkeedu gaaro marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg shimbirta ugu weyn shimbiraha iyo inta fiid ee uu labkeedu gaaro waxaan filayaa inaad garateen insha allah
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr qadadkii dhegaystaan hallo asalaamu calaykum waa tahay dhegaystaan qadka ayuu ka baxay waan ka gudbaynaa waxaan usii gudbaynaa qadadka kale waxay noo taallaa weydiin aan doonayna inaan jawaab saxan u helno qadkan hallo asalaamu calaykum soo dhow waa tahay dhegaystaan waxaad moodaa inuu qadka ka baxay waan ka gudbaynaa qad kale hallo asalaamu calaykum hallo soo dhow sidoo kale dhegaystaan waxaad moodaa inuusanna maqlin waan ka gudbaynaa dhegaystayaasha kale ayaan fursadda u siinaynaa in ay ka warceliyaan weydiintan inoo taalla ee aan u doonayno inaan u helno jawaab saxan qadkan soo dhow magaca noogu bilow raadigaas ka foge marka hore Raac Cabdi Xasan, ifraax cabdi xasan degmada Ululaal ku suganay.
waa tahay waan kusoo dhaweynaynaa hore magu qaybgalaysa habeenadan ama habeenadii hore barnaamij Maada igu horeysay.
waa tahay guul ayaan kuu rajaynaynaa sii gudagal warcelinta Gargarka, noogu celi gargarka.
gorgorka miya Haa.
marka halka uu dherarkeedana yahay ama fiidkeeda Su-aashaan ma dhigo celin.
weydiintu waxay u dhacaysaa sheeg shimbirta ugu weyn shimbiraha iyo inta fiid ee uu gaaro labkeedu Gargarka waa saddex tiit.
Een, gabadhaasi ifraax jawaab qaldan ayay bixisay waxaan usii gudbaynaa qadadka kale aan soo dhaweeyay dhegeystahan hallo asalaamu calaykum waxaad moodaa dhegeystahan inuu khadka ka baxay hallo asalaamu calaykum magaca ubax noogu bilow Cabdirashiid Aad, cabdirashiid cali oo naga soo wacaya Kacda.
waa tahay horey usii gudagal hadda la isku dayo waxaan dhihi lahaa goryada waaye Mm.
Ee, dhulkeedana wuxuu gaarayaa two point eight mitter fiid ahaan imsu noqonayaa fiid ahaan ah Mhm.
Ee, fiid ahaan wallaahi run.
Mm. mitir ahaan miyaa tirada hadda ku sheegtay ah waa imise mitir ahaantu laba dhibic sideed mitter laba dhibic sideed miyaa ah waayahay een, cabdirashiid cali oo kaxda naga soo wacay su-aasha markaasi een, aynu hordhignay dhegaystayaasha oo isaga ka warcelinayay jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
waayahay su-aasha toddobaad ayaynu u gudbi doonaa dhegayste waxaad sheegtaa saxaabigii ugu horeeyey ee lagu aaso xabaalaha baqiic haddii aan mar kale ku celiyo dhegayste waxaad sheegtaa saxaabigii ugu horeeyey ee lagu aasay qabuuraha baqiic ama xabaalaha baqiic qofba siduu u yaqaano waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
adadkii dhegeystaana alo asalaamu calaykum aadan ku salaamayaa adigii farsamada dhammaanta hadada waxaa idin leeyahay adii wanaagsan magacaygu waa faad maxamed cali saadcadii degmada kaaraan farsamada dhulka tiiko aan ku duganaa saaxiibkey waa tahay kaaraan iyo sida lagu yahay aad iyo aad jawaabtuna waxay noqonaysaa islaam binu madcuun ay noqonaysaa jawaabtaas mnoogu celi islaam binu madcuun waayahay jawaabta saxda ah ayuu fahad bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midowda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midowda jaamacadaha wadamada islaamka midowda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midowda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midowda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu so ama website-ka www mu edu so mahadsanideen bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
su-aashii siddeedaad ee barnaamijka ayaan dul taagannahay waxayna u dhacaysaa sida tan dhegayste waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto meeraha ugu weyn adiga oo dooranaya ba mercury ta jupiter ja fens xa intaba maaha mar kale haddee ku celiyo meeraha ugu weyn meeraha ugu weyn waa ba mercury ta jupiter ja fens xa intaba maaha waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
wajibkii rabbi una baraye qadadkay dhegeystaan alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum soo dhowow habe wanaagsan walaamid magaca noogu bilow u buuxa fartuun aan ismaaciil oo joogteegmada wadaag fartuun aadan ismaaciil waa tahay soo dhowow warcelinta usii gudagal carabka ba oo ah mercury fartuun jawaab qaldan ayay bixisay waa tahay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaynoo taalla weydiinta ugu dambayso oo xarfo la kala dooranaya qadkan halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhowow magaca oo dhow magacaygu waa cabdisalaam ibraahim aadan degmada dhankeeniya cabdisalaan aadan ibraahim miya cabdisalaam ibraahim aadan cabdisalaan ibraahim aadan waa tahay soo dhowow usii guda usii gudagal warcelinta yaan isku dayo waa jupiter waayahay cabdisalaan jawaabtii saxda ahayd ayuu haleelay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkeeni intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa intaan habeen dambe ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo Rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una